waa safar in badan aana qorshaynayey jidsi iyo dadaal kadib waxay ahayd maalin axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha sideedaad ee sanadkan saacaddu waxay ku beegneed kowdii iyo qadar shan iyo afartan daqiiqo ah ee duhurnimo ujeedka safarkii ayaa ahaa inaan gaaro degmo in badan ay ka dhaceen dagaalo udub dhexaadna u noqotay dagaal in muddo ah ka socda shabeellaha hoose kuwa oo qayb ka ah kuwa lagu xoreynayo shabeellada hoose waa degmada number conton halkaas oo waayadii ugu dambeeyey ay ka dhaceen dagaallo lagu riiqmay soona dedejiyey ifafaalo muujinaya guusha dhow ee gobolka dareenkii lama soo koobi karin farxaddeedu waxay ahayd mid dhammaystiran dhul aan sidaa u dheereen laakiin bacaad ah ayaa gaarigii aan saarneen uu ku socdaalayay waana xili duhur ah muddo aan ku qiyaasi karo ku dhawaad laba saac iyo bar ayaan ku gaaray meel aan horey usii cayimay inaan gaarigii aan saarna aan kaga sii haro waa tuulo lagu magacaabo dharoy wax badan kama foga deegaankan halka loo yaqaano dhanaane oo asal u ahayd dagaaladii taariikhda galay ee gumaystihii talyaaniga halkaasi lagula galay waa halkii ay ku baxday oo rahdii ahayd
dhowey dheefle waa dhuntii iyo dhanaani dhici haayo asi dhoweydii dheefka badneed waa dhunt sababta gaalka markiis kasoo naqday barsane as kasoo naqday oo si afkuwa yimid waxa webigaas mari webigaas mari ilaa golweyn webi xaggiisaas mari gaalka dhanaanan xabada ka dhacu hayso markaase waxa si dhowey dheefle waa dhuntii iyo dhanaani dhici haayo odigii oo markees ahay oo shirib kusoo hoggaamay cunugii dhallinyaradu waxaa isku jawaabi dhallinyaradii dhammeed dhanaani dhici hees oo isku jawaabi odayg waxaas yidhi inta deeshiyo dugbeeshi ma dhanaana dhicisa cunug oo dheel iyo munkar iyo buuru wax ledhiilayla tahay shama dhanaan celhesa mi dhanaani dhici waayo dhuuwadey dalaaqa waayo asku jawaabuskin naagtii oo furintaasin mi dhanaan oo celi waayo dhuuwadaa minaad dalaaqdo dhilla xoogayaa dhalaayo as adoo ku jawaabi cunugii waxaas yidhi dhullaxuu dhulaan lahayn intee lagu dhaqaa marxaladda iminkadan la taagan yahay ayaan ka duwaneen markii oo rahdani bixisay gaarigii ayaan ka haray meeshaan ku wajahnaa waxay ahayd tuulo lagu magacdaray culimaa udiinkii hore ee sidaaweyn lagu tixgelin jiray deegaanadaasi waxay u baahneed inaan sii lugeeyo ku dhawaad soddon daqiiqo waa meel ay ku dhan yihiin inta badan odayaashii deegaanka dhulkaan ku lugaynayo waa dhul bacaad ah weliba aan lahayn wadooyin rasmi ah waxaana u doorbiday inaan sidaas sameeyo xiisaha aan u qabo deegaankay oo uu ka socdo dagaallo xurnimo doon ah meelaha qaarna waa buuro bacaadka ayaa ahaa kuwo inqabad leh waxaan sii socdaba waxaan gaadhay bulo awgeedow waxaa halkaasi ku sugnaa dad in muddo ah aan kala maqnayn waxaa sidoo kale halkaasi ku sugnaa mid ka mid ah guutooyinka ciidamada deegaanka waana guuto magaceeda lagu sheegay guuto sheekh abikir cabdi gaafle oo ka mid ahaa halgamiyayaashii sidaaweyn ula dagaalamay gumaystihii talyaaniga nasiib wanaag ciidamada ayaa ahaa kuwa heegan ah oo feel ku jiray waxay u muuqdeen kuwa markaasi ku jiray howl maalmeedkooda u gaarka ahaa taliyihii ciidanka ayaa ku howlanaa baraarujinta ciidanka wax wada hadal iyo wax oo gorgortan oo geli karo ilaahay abuurna ma jirto waxii gumiis ah waa noo soo dhammaaday waxaan u sheegaynaa hadday nabad naga rabaan gurigooda ma rabaan iyo inay naga waxaan u sheegaynaa gurigooda inay naga aadaan habargedir iyo wixii la socda insha allahu tacaala annaga dad jabay iyo dad jabi doono iyo dad rajo dhigi iyo dad rajo dhigi doono midna ma nihin dadkaana soo baxay hal cunug oo maanta gaaj u dhintay ma jirto mana mana jiri doonto haddii ilaahay hub waan haysanaa waddankeena nagu filan wixii dhaqaale ah adawgaa waxaa u sheegaynaa boqolkiiba boqol moraalkeena inuu yahay hubkoodana hubka nagu soo sogayo koodaas yahay hub kale aan rabna ilaahay abuura caalamka ka rabna inaysan jirin haddadaani howlgalaa u dhaqaaqeynaa caawin kaliya waxaa la ii sheegay inay jiraan guutooyin kale oo ay ka mid tahay guuto macalin gabtoole kuwa oo ku maqnaa howlo kale waxaana guutooyinkaasi ay ka dagaalamayeen sida la ii sheegay deegaanada ceel wareegow danada gumaysa diid abuutey busley daa-uud iyo deegaano kale waa kuwa har iyo haween cadowga u diiday inay ku nastaan deegaanada ay ciidamada deegaanka ay kala wareegeen
kayshkooda xoogaan garanaya magabada buliiskaan garanaya gayfane asluubtaan garanaya nabad sugidda gamadiiday baan garanaya kayshkooda xoogaan garanaya magabada buri iskaan garanaya gayfane asluubtaan garanaya nabad sugidda gamadiday baan garanaya
habeenkaas waxaan ku hoyday deegaanka bulaawgeedo si aan wax badan uga ogaado marxaladda deegaanka iyo sidoo kale ciidamada halkaasi ku sugnaa maalintii xigtay ayaan u socdaalay degmada lambar konton waa meel aan si aad ah u tabayay halka markaas aan ku sugnaa iyo meesha aan doonayo inaan gaaro waxaa loo socdaa masaafo dhan saddex saac waa dhul hawd ah waddooyinka ka baxa ayaa ah kuwa yaryar waan ku dhiiranaa inaan si sahlan halkaasi ku maro geedaha iyo waddooyinka yaryar waayo tegitaanka number konton ayaa i ahaa wax weyn marka meediyaha laga maqlo degmada lambar konton ee gobolka shabeellada hoose dad badan ayaa soo xusuusta dagaaladii lagu riiqmay oo in badan ka dhacay shabeellaha hoose waxaan si socdaalaba xili gabaldhici ahaa ayaan ku aaday degmada raaxoole ee kis lambar konton ee gobolka shabeellada hoose wax badan ayaa ii baxay markaan halkaasi gaadhay waxaa heegan ahaa sidii aan kusoo arkay mid lamid ah tuulada awgeedow ciidamadii difaaca hore ku jiray waa kuwa feejignaan buuxa leh waxaan isku dayay inaan la sheekaysto mid ka mid ah ciidamadii halkaasi ku sugnaa islamarkaana heeganka ku jiray waa cabdiwahaab cusmaan sheeri nasiib wanaag waa wiil wax badan dartiisa loo galay kow iyo soddonkii bishii may ee aynu kasoo gudubnay ayaa maleeshiyaad ku sugnaa degmada shanaanbuud ay kala degeen gaari isagoo kusii jeeday degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose iyadoo falkaas ay ka jawaabayaan ciidamada deegaanka ayaa gaari uu saarnaa mid ka mid ah dhagarqabiyaashii gobolka shabeellada hoose dhibaatooyinka ka geystay iyo gaarigiisa waxaa lagu leexsaday deegaanka buushka ee ku dhow degmada lambar konton cabdiwahaab ayaa waxaana dhex martay sheekadan wuxuuna ii sheegay in in badan uu ku haminayay inuu qori qaato islamarkaana uu ka mid noqdo halgamayaasha deegaanka nuurjidaas oo dhahay war ninkan hadda yaa la dilin madxa taabanina waa ku ceeboobeynaa maalin waay laakiin caaw saddex saac meesha doontaan la aada ou dhahay ciidankiisu saas lahaa marka dulalka ka fiirsanaya waa dhegeysanaya warkooda kadib adiga bishii ana shacbaan ilaa iyo soon oo afar maraay aniga godka madaxtooyada laga sii sidaay waa lay wareystay sida wax u jiraana u sheegay waxaana iray aniga qabiil ahaana lee heys qabiil ahaana lee heystaa ilan gobolkiina dagaala ka socda markaas oo u bilaabtay aniga dartay ma is leedahay in adigu dartaada uu dagaalkii ka dhacay shabeellaha hoose ilaa iminkadan socda inuu u bilowda haa aad iyo aad sababtoo ah haddii aniga ay qabsan laheen dagaalkaas ma bilaabo laheen aniga marka lay qabsaday dadkaygana nima ii qabteen aniga darteyda ay u qabsadeen aniga dareenkayga wuxuu yahay mar anigoo xabsiga ku jiro ayaa horta go-aan adag soo gaaray oo ah in dad dar aa u dhinto gobolkayga xureyntiisa nafta inay iga go-daa diyaar u ahay oo weliba anoo ku jeeda mehe anoo sii jeeda inay xabad igu dhacdo ma rabo anoo kusii jeedo ku cararaya cadowga inaa ciribtiro dadkii dhulka u dhashay dhulkan waa dhul horta oo wad wakti soo jiray oo ilaa iyo waagii talyaaniga ka hor waxaa lala talyaana lalasoo dagaalamay awooweydeenaa ku dhintay anaga intaasaa ka aamusnaan aan lahayn ilaahu dowlad caadalaha keen dowladda caadalkaa markay imaadana dowladda waxay noqotay dowlad u shaqeysa hawiye keliya lambar konton waa degmo la xoreeyey weliba dhiig badan lagu daadiyey difaacyadii ciidamada ka sokow waxaa jiray difaacyo waaweyn oo ku yaala halkaas waxaa la ii sheegay in halkaasi laga saaray ciidamadii lala dagaalamayay waa difaacyo aysan sahlaneyn in si fudud ah ciidan looga saaro hase ahaatee soo majeystayaasha deegaanka ayaa si fudud ugu guulaystay inay barqacad la wareegaan difaacyadaasi waaweynaa waa degmo aan qiyaasi karin sida xaalkeeda uu yahay waxaa ka hadli kara oo keliya cid ay dhex istaagtaa laakiin cidda kale waxay og tahay oo keliya in degmada lambar konton laga qaxay ayna ogeyn marxaladda rasmiga ah ee halkaasi ka jirta inkastoo ay ka muuqanayaan saameynta dagaalada ayaa haddana ciidamada halkaasi ku sugnaa ayaa isdhaafsanayay warasaasa ka dhacda qoryaha beeka m k ciidamada ayaa waxay iska wareysanayeen dagaaladii ugu horreeyey ee ka dhacay degmada lambar konton iyo kii ugu dambeeyey saameynta ay yeesheen ciidamo moraalkooda uu dhisan yahay uuna ka maqan yahay dhul ayna og yihiin in dhulkooda ay kusoo dhacsan karaan oo kaliya waxaan baaruuda ahayn waa ciidamo hoggaankooda uu hal yahay awaamirta sare iyo tan hoosena ay tahay hal hoggaan
anigu guushu ii dambay anigu guushu ii dambay anigu guushu ii dambay anigu guushu ii dambay anigu guushu ii dambay